Magaalada Hargeysa ee maamulka Somalilan ayaa lagu qabtay kulan kan oo looga hadlayay dardargelinta shaqada ay hayso wasaaradda diinta iyo awqaafta Somalilan sida faafinta diinta Islaamka iyo reebista xumaanta. Kulanka waxaa ka qayb galay shaqaalaha wasaaradda, culimo iyo mas'uuliyiin kale. Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somalilan Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Albaani ayaa ka warramaya muhiimadda kulanka.
iyada oo kalfadhigeennan u daaran yahay dardargelinta shaqada iyo muddo markaynu joognaba in aynu isweydaarsanno dhammaan howlihii aynu qaranka u haynay waxaa inoo qabsoomay waxaa ina sugaya waxa ay tahay inaynu wax ka bedello haddii caqabada inaga hor yimaadeen sidoo kale mar walba inaynu isxasuusinno xilka wasaarad ahaan madaxweynaha qaranku inoo egmaday ee laynaga doonayo oo wasaaraddu ay u xil saaran tahay si aanu inooga luminin hadafkii iyo qaayadii ay aynu xaqiijinaynay marka waxaa laga rabaa dhammaan shaqaalaha in ay marka ugu horeysa noqdaan kuwo heegan u ah fidinta diinta islaamka iyo in ay isha ku hayaan mar walba dhaqamada iyo diimaha kale iyo afkaaraha badhisan ee waddanka soo geli soo gelaya ama raba inay soo galaan kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona in shaqaalaha wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ay xoojiyaan dadaallada looga hortago waxyaabaha ay reebtay diinta islaamka iyo sidii loo faafin lahaa wanaagga